Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado saddex iyo labaatanka bisha afraad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee galmudug oo sheegtay in jiilaalka dheeraaday uu saameyn ku yeeshay xoolodhaqatada iyo beeralayda waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyaro damacsanaa inay tahriibaan oo lagu guulaystay in laga hor istaago maantana dib lagu celiyey magaalada muqdisho si ay usii aadaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha barnaamijka gobaad waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka hadalhaynta dhegaystayaasha xubinta qiimaha xoolaha balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo maxamed cabdulqaadir socdaal
wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee galmudug ayaa sheegtay in jiilaalka dheeraaday uu saameyn ku yeeshay xoolodhaqatada iyo beeralayda xoolaha ayay wasaaraddu sheegtay in biyoyarida ay u dheer tahay cudurro ku dhacaya ariga sida jadeecada iyo kuwo kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha axmed dhiblaawe oo la hadlay idaacadda ergo ayaa sheegay in gargaar degdega loo baahan yahay inay helaan qoysaska dagaalka ka socda koonfurta magaalada triboli ee dalka liibiya ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo ciidanka uu hogaaminayo jenaraal khaliif xaftar ayaa saameyn ku yeeshay nolosha boqolaal qoys oo ku nool magaalada labada dhinac ayaa la sheegayaa inay adeegsanayaan hub culus taasina ay sababtay in dad badan barakacaan kuwo kalena ay ku go'doomaan degmooyinka xiga dhanka koonfureed warbaahinta ayaa sheegaysa in toddobaatan iyo sagaal ruux ay ku dhinteen dagaalka labada toddobaad ee uu dagaalku socdo waxaa ku barakacay labaatan iyo toddoba kun oo dad ah sida ay sheegayso hay-adda i o m
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal socdaal oo inoo akhrinayo warka welina waxaad nagala socotaan idaacadda ergo u diyaar garooba qeybaha kale ee idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo wey ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaa waxaad nagala socotaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinkana waxay naga dhagaysan karaan qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g haddii aan guda gala barnaamijkana aan ku bilaabo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha ee galmudug ayaa sheegtay in jiilaalka dheeraaday uu saameyn dhanka nolosha ah ku yeeshay xoolodhaqatada iyo beeralayda wasiir axmed dhiblaawe oo waraysi siiyey idaacadda ergo ayaa sheegay in meelaha qaara xilligan looga baahan yahay gargaar deg deg ah wariyaha rediyo ergo cabdirasaaq haajirow ayaa wasiirka waraystay ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo xaaladaha ay wajahayaan beeralayda iyo weliba xoolodhaqatada wallahi horta waad garan kartaa xoolaha marka ay baahi ay timaado baahida waxaa jira cudurro fara badan oo kusoo dugaala ayaa jira marka runtii xoolihii baahidii jirtay iyo biyo la-aantii iyo haraadkii iyo waxa ay sababeen in cudurro fara badan oo ay ka dhashaan cudurradaasoo ah cudurrada caadiga ah oo maxaa la yidhaahdaa xoolaha ku dhaca oo sida sambabka oo kale sida maxaa la yidhaahdaa jadeecada oo kale sida maxaa la yidhahda cudurrada noocaas oo kale ama cudurrada ay keento shilinta iyo ay keenaan maxaa la yidhaahdaa ayaa ayaa runtii maxaa la yidhaahdaa ka jira marka xoolaha baahidii iyo biyo la-aantii iyo rafaadkii iyo waxyaabihii badnaa ayaa waxay u keeneen in cudurro fara badan ay ku dhashaan marka yacni abaartiina saameyntaasay ku yeelatay oo cunto la-aanta iyo biyo la-aanta cudurradaasina way ugu darsoomeen marka waxaad dareemaysaa inay bilaabatay in xoolihii xanuunkaas ilaa dhimanayaan runtiina hadii hadda maxaa la yidhaahdaa aan la helin arrimaha emergency-ga ama gargaarka bini-aadamnimo dhinaca xoolaha haddii aan layla waxaad moodaa in xoolahaas ay dhaafi doonaan dadka
waa gartay deegaano aad tagteen oo aad xaaladooda soo aragteen oo waxyaabahaas aad ii sheegaysa ay ka jiraan miyaa jira ma adinkaa soo arkay oo tagay miyiga
ha horta anagu hadda hadda aan kula hadlahayo waxaan tiimaamkii wasaaraddu waxay horta wasaaradda guud ahaan waxay joogtaa deegaanado dhan ayay joogtaa waxaa kaloo jira urur wadani ah oo professional ah oo xirfadlayaal dhakhaatiirta oy ku midoobeen ayaa jira oo meel kasta oo deegaanada kamida jooga oo wasaaradda wada shaqayn dhowla leh shaqaalaha wasaaradduna waxay joogaan dhammaan deegaanaday joogaan maanta hadda waxay ku sugan yihiin deegaanada hub hobyo iyo hoostaga iyo eegida wisil ayay hadda ku sugan yihiin shalay waxay ku sugnaayeen qaybta kale waxay ku sugnaayeen caabud waaqi iyo balambal ayay ku sugnaayeen iyo bulceel aniga laftarkeyga wasiirka aan shalay soo booqda uu tegay marka runtii deegaanada barina sidaas oo kale waxaa jira professional association ka lidaa sarelba shaqaalaheedii iyo ayaa idana ku howlan oo warbixinta naga soo siinaya runtii xaaladda sidaasaan aan wasaaradda ula socotaa waxa aan ka kuurgeli waxay ahayd bal xaaladda ay ku sugan yihiin xoola dhaqatadu runtii xaaladda lagu soo arkay ama laga soo warbixinayo waa xaalad u baahan in aada loogu baraarugo sababto dadka deegaankan ku nool ama galmudug ku nool isha keliya ku tiirsan yihiin waa xoolaha nool oo ay ku nacfiyaan kalluunka iyo iyo beeraha markii loo la barbar dhigo runtii xoola dhaqatada ay aada ugu tiirsan yihiin marka waad garan kartaa dadkii oo abaartii iyo laftirkooda ay saameysay noolihii ay ku tiirsanayeen xoolihiina abaarta ay sii saameysay bini-aadamkiina khatar ayuu ku jiraa xoolihiina waa waa kuwa hadda aan ka hadlayno marka waxaan rajaynayaa in raadiyaha ergo cid kasta oona dhegeysanaysa arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeysa inay arrintaa ay si feejigan ay maxaa la yidhaahdaa ula soo gaaraan waxay u heli karaan waa gartay wasiir deegaanadan hobyo hoostaga iyo dhankan caabud waaq oo aad tiri shaqaale ka tirsan wasaaradda ayaa jooga deegaanadaas maxaa gaar u ah oo lagu arkay
wallahi hadda waad garan kartaa oo horta warbixino ayaa jirjiray oo nalo naloo soo gudbiyey oo in cudurada oo maxaa la yidhaahdaa inay ka jiraan cudurro khatar ah ay meesha ka jiraan oo ayaa naloo soo gudbiyey arrintaasan marka waxaan u dirnay tiamaan u dirnay oo wasaaradda ka socda iyo associationka la yidhaha sarelba siday meesha usoo fiiriyaan marka warbixintiina way noo soo gudbiyeeno cudurro hadda maxaa la yidhaahdaa ka baxsan cudurradan oo baahida iyo abaarta iyo ay keenaan oo iska iska caadiga ah waxaan ahayn kama jiraan marka sidaasay meesha ku tageen ka waran waktigan ma jiraan xoolo u dhimanaya calaf la-aan ama biyo la-aan
ha dhinaca dhulka bariga oo dhan arrintaas way ka bilaabatay inkastoo hadda weli aysan halis badan aysan ahayn oo ay bilbilaaw ay tahay meelaha qaarkood oo weli xaabkii iyo wixii iyo ay meelaha qaar ay ku dambeeyeen hadda dhinaca bariga markii la aado dhulkii khataro badan ayaa ka jira xooluhuna dhimashada way bilaabeen sida aan warbixinta ku hayno ama shaqaalaheenaba ay soo arkeen laakiin cabsida la qabo ayaa waxa ay tahay midda hadda nagu soo fool haddii hadda gugaani uu soo daaho ama oo maxaa la yidhaha usan di'in meelaha qaarkood xooluhu aaday u dhaafi doonaan maadaama haddaba ay dhimasho bilaabeen iyadoo weli guga uu yahay waxaa kaloo khatar haddii weliba roob sidoo kale uu roob xeeb badan uu noqdo xoolihii oo caata ah cudurro qaba maxaa la yidhaahdaa haddii roobka laftarkiisa uu noqdo roob oo oo mihigaan oo xoog badan uu noqdo waxaa laga yaabaa idan inay saameyn kala yeelato marka mar kastaba waxaa loo baahan yahay in in in gacan bini aadanimo in la helo gaar ahaan inta maxaa la yidhaahdaa xaaladan hadda lagu jiro wallahi horta dhibaatada ugu weyn aa jirta waxa ay tahay xoolo dhaqatada mushkilada haysata markii laga soo tago xirfad la-aanta iyo arrimaha la xiriira iyo cudurada iyo abaarahan iska soo daba laalaata caqabadahaas waaweyn waxaa haddana jira inaan uusan jirin wax soo saarka xoolaha oo aada looga faa'iidaysto aan suuq badan lahayn wasaaraddu marka waxay qorsheynaysaa in runtii dadku ay u helaan maalgelina ay u helaan arrimaha la xiriir wax soo saarka xoolaha sida maxaa la yidhaahdaa caanaha oo kale oo dairy farms loo sameeyo bay helaan meelay caanahooda keensan karaan ay ka iibsan karaan in loo helo maxaa la yidhaahdaa haragoodoo kale in suuq loogu helo hilibkaoo kale in suuq loogu helo waxyaaba fara badan oo waxsoo saarka xoolaha in horumarin lagu sameeyo gaar ahaan dhinaca suuqyada iyo in maxaa la yidhahdaa laga saaxido tababahana in loo sameeyo oo qaabka iga laftirkooda xoolahooda ay uga faa'iidaysan lahayn in loo sameeyo xilligay ku habboon yihiin suuqyada iyo xilligaysan ku habboonayn iyo qaabka maxaa la yidhaahdaa xoolaha laftirkooda loo loo loo manage garaynayo wasaaraddu marka waxa ay qorshaysay lana wadaagtay baatina riskeeda iyo heelaha oo dhan waxyaabaha ay doonayso inay ka qabato guud ahaan xoolaha inay ka qabato gaar ahaan korarka productionka xoolaha iyo wax soo saarkooda waa tahay dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo beeraha ee galmudug axmed dhiblaawe oo u warramayey idaacadda ergo
haddii aad joogto magaalada cadaado iyo deegaanada ku xeedhan ka dhegaysto raadiyo ergo raadiyo cadaadu maalin kasta saacaddu marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad naga dhegaysanaysaan haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xidhiiri kartaan taleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban waxaa inoo soo socda qodobo kale balse aynu ku horeyno xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diyaariyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa soo jeedinaya weriye axmed dheere
xubinta qiimaha xoolaha waxaan ku eegaynaa seeladaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan booqannay seelada xoolaha ee xagardheer gaar ahaan seelada lagu kala iibiyo geela iyo adhiga iyo weliba dameeraha oo toddobaadyadii dambe aad loogu kala iibsanayay seeladan waxaa qiimaha uu geelu ka mariyo seelada xagardheer aan ka waraysanaynaa maxamed khaliif axmed oo ah dilaal kala iibiye geela oo jooga seelada xagardheer waxaan sidoo kale qiimaha adhiga iyo weliba dameeraha inuka warbixin doona ibraahim cali yuusuf oo isna ah dilaal iyo weliba dadka xoolaha gata ee kasii macaasha ee gaadliyda loo yaqaano waxaan ku hormarayaa maxamed khaliif maxmed waxaad war naga siisaa qiimaha uu geelu ka marayo siiradan xagardheer markii aan kuu sheego horta geela dhidigii labuu ka kooban yahay marka baabka awrta aan galo awrta birimada oo waxaa la iibiyaa adiga sagaashan ilaa siddeetan kun ayuu udhexeeyaa neef boqol gaarin waa arkaysaa awrta waaweyn oo birimada ah suguntada ilaa waa lixdan ilaa toddobaatan qaybta usii kasii hoosaysa oo geelkawaanka ana waxaa weeye adiga konton ilaa lixdan buu udhexeeyaa marka awrta waa sidaa qaybta hore oo sagaashan ilaa siddeetan meelahaas ah iyo qaybta ku xigta oo adiga lixdan ilaa toddobaatan ah iyo qaybta kasoo horeysa kasii hooseyso konton ilaa lixdan intuu konton lixdan ilaa afartan intuu dhexaysa ah awrta waa sidaa geela birimada ah geela rimiyada oo ma garanaysaa rimigeeda geela qawaaraha oo geelkawaanka ah waxaa la iibiyaa konton ilaa afartan uu dhexeeyaa geela dhaqaalaha oo qaalmaha ugbaalka ah qaalinta riman oo afar jirka ama shan jirka ah waa lixdan ilaa toddobaatan bay udhexaysaa neef sideetan oo arkaysaa qaalmaha afar jirka oo aan rinayn waxa weeyaan waa konton ilaa afartan udhexeeyaan saddex jirka waa soddon kun ilaa afartan kun ay udhexeeyaan laba jirka waa soddon ilaa afartan ay udhexeeyaan iyagana qaalmaha ugbaalka waa sidaa weeyaan awrta oo yaryar sida awrka afar jirka ah waa afartan kun afartan kun aa liibiyaa saddex jirka soddon kun baa liibiyaa laba jirka waa labaatan kun sideed iyo toban kun iyadoo neefka loo fiirinaya haddana dhiiggiisa neef laba neef waxaa arkaysa isku da ah oo haddana kala lacag badan neef laba jir waxaa arkaysaa labaatan labaatan iyo laba la iibinaayo neef laba jir oo sideed toban kun ilaa toddobiya toban kun la iibina waa arkaysaa qofka neefka waxay ku xiran tahay dhiiggiisa ayay ku xiran tahay marka geela waa sidaa suuqa marka waxaa caadi u ah geela suuqyada qaxootigoo kale markii laba maalmood geela la waayo oo laba maalmo saddex maal uu imaan waayo wuu qaaliyoobaa aad buu u kacaa haddii laba maal saddex maal iska daba imaado oo la keenana wuu raqiisaa dhulkuu tagaa marka iibkan waa sidaa weye xoolaha iibkooda sidaas geela saa waye waa gartay halaha rimayada ah oo qaalmaha ah laakiin iyaga meeqay jogaan qaalmaha rimiyada qaalinta afar jirka ama shan jirka oo rimiyada ah oo rimigeeda aada loo garanayo oo laakiin haddana dhow leh geela isku isku dhow maaha waa kala dhow fiican yahay oo yani neefka fiican ah adi waxaa la iibiyaa siddeetan ilaa toddobaatan wey neefka hadduu riman yahay haddii uusan rinaynna oo si kasta uu qurux badan yahay uusan birimo yahay waxaa weeye iyadana konton ilaa afartan uu dhexeeyaa neebka hoos kasii hooseeyo sida qaalin saddex jirka oo kale oo aan rinayn waxaa weeye waa soddon kun ilaa afartan kun oo lix soddon iyo shan soddon iyo lix soddon iyo labo ilaa afartan ay tegeysaa laba jir hadday tahayna waxaa weeyaan waa soddon kun soddon iyo labo soddon iyo saddex meelahaas iyadana waa waa soddon kun meelahaas laba jir hadday tahay oo ay iyadana waxaa weye dhadigba tahay waxay ka bilaabanaysaabo labaatan iyo shan soddon kun bay cagaha gelin iyadana kuwa yareeg ee maaragtay qaalmaha yar maxaa loo maxaa loo isticmaalayaa ma ma la qalayaa mise waa dhaqaal qaalmaha yar ee laba jirka saddex jirka haddaad ka sheekeynaysa neefka hadduusan een lahayn oo neef oo ma garanaysaay ama yacni mataqaana nabar leh hadduusan ahayn inta badan qaalmaha lama qalo dhaqaalaha loo iibsadaa neefka hadduuba dhadig yahay oo neef een leh uusan ahayn waa dhaqaalo inta badan waxaa la qalaa wixii labka ah dhinaca kale ibraahim cali yuusuf oo adilaal iyo gaadla jooga qaybta ariga iyo weliba dameeraha ee sayladda xagar dheer ayaa rabaa inaanu dhankiisa u weecdo ibraahim soo dhowow aan ku horumarnay qiimaha ariga saaka maxaa lagu kala iibsanayaa ariga waa saddex yaala neefka dhiig leh waa gedmayaa waa toddoba kun ilaa sideed kun oo neefka dhiig leh oo ari magaale ari baadiyaha horta wax laga goostaba malo sababta jilaalka waa ku dheeraaday way soo baxdeen marka aad bay u nugul yihiin waxaa la qalanayo waa ariga magaalada oo lacagta badan jooga ma garata marka ariga magaalada muxuu cunaa oo gaara oo ka mid ariga wuxuu cunaa boorash iyo hamba iyo waxyaalo laku daray moorday iyo wax loo soo gado waa guriga ari lagu dhaqaalay neefka uu koreela marka siddeed kun iyo shan boqol ilaa siddeed kun wax noocaasu jooga waa neef buuran oo hilbe la qalayo kabaanlayda ay qasho neefka ku xiga ee aad isdhigi karto qaybta labaad buu ku jiraa ee saaka sayladan jooga neefka labaad qaybo labaad uu ku jira aan ku dhihi karo waa neef shan kun ilaa lix kun u dhexeeyo waa neef noocee neefkaas neefkaas waa neef normaala waa sugantadii marka ariga baadiyaha waa nugul yahay wax laga goosto malaho ariga raashinka la siiyo magaalada lagu xanaanayo ayaa la qashaa qaxootiga qashaan waa garta ariga baadiyaha laftiisa waa joogaa isagoo caataa laakiin waa la gadanaya isagoo waa la gadanaya waa aad buu u becjaman dhaqaal ahaan loo gato ma hilb ahaan loo gadan mayo waa gartay haddii dhaqaal ahaan loo gato aan u nimaadno ariga dhaqaalka ah ee sida u kala horeeyo u kala qiimo badan yahay bal haddii aad noogu horreyso ariga dhaqaalka oo birmada ah ilaa shan kun ilaa oo badnaan lix kun buu tagaa waa gartay adhiga lalamaan oo riyaha ama dhalay oo neefka yar wata ama neefka xoogaaga leeg ee maaragtay bilaha jiray wata ee adhiga lamaan riyaha lamaan meeqalisana ariga dee lamaan oo irmaan leecaana markay xoolaha ay yeelinayaan markay dhiig leeyihiin oo xooga baad ay haystaan waxay cunaan haystaan feecan ayay caano yeelan karaan waa iyagoo iska nugultaa tahay waa dib damba damoogiy hadda waa la gataayo saasa loo xanaanaystaa maalmihii dambe waxaa aada ugu badan seylada xoolaha ee xagarreer dameeraha oo iyana aada loo kala gadanayo waxaana suuqa jooga dad aan soomaali ahayn oo dameero iibsanaya ibraahim soo dhowow maxaa soo kordhay oo sidan lagu kala iibsanayaa dameeraha marka hore dameeraha waxyaalo badan kusoo kordhtaa xoolaha hadda ariga iyo geela kule dameeraha ka lacbaan dameerkii birmada ee labaatan kun sideed iyo toban kun sagaal iyo toban kun baltiin dameer kale talsaaraya oo lacag kenya dameerahan maxaa loo isticmaalaya yaase gadanaya kuwa iskaardoo la qalinayo qalin lagu sheeg ma lagu qalin ma arkin qalin lagu sheego qolo makaamba iyago omaan hayso ayaa aruursanaya sideed kun toddoba kun oo dameero dhintay oo aan shaqa shaqa qabay shaqada gabay ayaa aruursanaya sideed kun toddoba kun ay siisanayaan oo qalin bay u wadanaa laleeyahy xagee geenayaan markay idinka ka gataan miyay ururinayaan hal mar bay rarayaan baawur bay u keensanayaan treel bay u keensan treelkay ku rarayaan kolle waa dhaqaajinaya dhanka doosta kenya gudaha halma usii gelinaya meel ay wadaan ma garanayno waa gartay marka dameerihii xerada iska joogay oo gareetooyinka ku shaqayn jiray oo howl gabay oo dhan baa inta lasoo ururiyey seyrada la keenay si looga iibiyo ha waa aruursanayaan iyaga xaafadaha ugu tegayo xaafadaha u tegayo ku aruursanayaanbo sideed kun toddoba kun iyo shan boqol wax bay siisanayaan inta ayaan ku soo afmeynaynaa xubinta qiimaha xoolaha oo idinkaga imanaysay xeryaha qaxootiga dhadhaab inta aan xubin tan la mida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
intaa ha inoo joogto xubinta qiimaha xoolaha oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari ee puntland ayaa sheegay in toddoba dhalinyaro ah oo dabacsanaa inay tahriibaan maanta laga dhoofiyey magaalada boosaaso kuwaasoo la geeyey magaalada muqdisho haddaba wariyaha rediyo ergo yuusuf shireeh ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay xuseen cali maxamed oo ah taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari oo nooga warbixinaya wiilashan iyo weliba sida lagu soo qabtay dadkaan celinay waxa weeye dad tahriib u socda oo naftooda halligaya waalidkood iyo ehelkoodna ay ku dhiban yihiin oo aadinayaan inuu telefoonna naga wahayaan oo mar walba ay nala soo hadlayaan dabeedna waxaan go-aansanay inaan dadkaas soomaaliyeed iyo dhallinyaradaas ayan ku haligmin badda oo malaayiin bayna ka haligmnay waa ognahay tahriib iyo meel daran iyo khatar marka saa laadligeed naftooda inaan badbaadino ehelkood iyo waalidkoodna aan ugu nasteexayno oo caruurtoodii u tagaan iyagoo dad qabaa darteed baan u celinay sidaas baana diyaaradda u saaray arrinku intaas wey goormaa lasoo qabtay dadkan
dadkan waa la hayay laba beri saddex beri iyagaan la baarayo meesha u socdaan iyo markii dambena iyagaa la cadaystay inay tahriib u socdaan oo badda marayaan
imisay xirnaayeen
ugu badnaan qofka ugu badana wuxuu xirraa saddex beri buu xirraa inta kalena maalin iyo laba iyo hadda xirraa sababto waa intii wax la weydiinayo su-aalaha laga qoray
waa gartay idinku ka bolis ahaan sideed ku xaqiijiseen markan dadkan ay dad tahriib u socda ahaayeen
iyagii baaba la taagan oo cadaynayo inay tahriib u socdaan iyagii baa cadaynayo waxay leeyihin tahriib baan usoconnaa annagu halkaasaan usoconnaa wakaas warkooda cadaynayo waalidkood baa nala soo xiriray oo na weydiinayo waxay leeyihin weyd iyo gabar baa naga soo tegay meelaha aadaana ma hayno markaanu sheegnay oo nidi telefoonadii waalidkii sheega oo ay sheegeenna way noo cadeeyeen inay caruurtaas ay kasoo fikadeen oo meesha marayaan dabeedna waxaan airboortka muqdisho ugu diyaargarooba annagu waa soo dirayna shaqada noocana ma markii ugu horeysay oo booliska gobolka bari ama puntland intaad og tahay uu qabtaa mise sidan oo kale waad samayn jirta in dadka soo tahriibay dib loo celiyo waa dhici jiray mararka qaybtood laakiin haddeer annagu waa dib habeynta aanu ku samaynayna booliska iyo dawladda xaqiijinta ay dadka ku badbaadinayso oo tahriibta iyo go-aamaha adagoo laga qaatay weeye waa horeyba uga maqlayseen tahriibayaal sida loola diilaayo taliyaha ciidanka iyo ay kasoo qabanayeen mareero iyo meelo lamid ah baabuurta lagu lagu qaadaayo iyo kuwa lagu qaadaayo ciimadaha iyo waa dagaal aada loola gelayo dadka lagu badbaadinayo wey waa garta taliya adigoo mahadsan wax sharciya miyaa jira oo puntland u yaalla oo sheegaya in qofka tahriibaya deegaankiisii lagu celiyo
hadda sababtaa la sheegaysa qofkis halligaaya inaad kusii dayso meesha isku halligaayay caqliga bani aadamkaan badbaadaya sharcina waa leedahay oo sharciyo waa qabsan baa jira dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin saldhigyada qaar ee booliska tusaale ahaan gobolka bari oo kale hadda adigu aad taliyaha ka tahay waxaa la tuhmaa in dad ormo ama u dhashay jinsiyado kale inay soo galaan maalin walba oo gaadiid meelo u dhow saldhigyadaas lagu dejiyo inta aad wax ka qabanaysaan toddoba qof ama toban qof oo soomaaliya intaad shaqadooda qaban lahaydeen soo kama haboona intaasoo kun oo qof oo bil walba soo gelaya inaad wax ka qabataan oo muhaajiriina oo wadamo kale u dhashay
qof kasta waa laga qabanaya waa ogeyd oo soddon waxaa la qaaday ugu yaraan kow iyo toban kun baa la qaaday oo wahayen ethoobiyan iyo waa la socotay baan umalanaya saxaafadana waa ka degeysa shan iyo toban gaari aa lagu qaado marka ma aha qof iyo labo iyo toddoba qofse waxaa dad badan weeye qofku markuu qirtona inuu haligaad u socdo toddobadan qof iyagaa qirtay way cadaaye dad badan oo kalena wa waa ku socotaa marka adeer ma aha wax qof iyo lagu taagsanayo iyo qof lagu abaalayo waa dad inaan badbaadinaa anagu meesha u joognaa waa garta ugu dambeyn waxaa jira shabakado isku xiran oo la sheegay inay arrintan ka shaqeeyaan kuwaas maxaa idinka qorshaysan waxaa nooga qorshaysan waa arkaysa shalay iyo baraad iyo maalmihii dhaweyto dhan baa la xukumayay dadka iyagu u fadhiya meelaha ajensiga oo dhibaatada ka shaqeynaya wa shan shan sano iyo saddex sano iyo hal sano iyo barya waa lagu xukumay adaa uga roon baan umalaynaya hadaadan waxa weeye indhaha ka qarsane
shacabka maxaad ka codsan lahayd ugu dambeyn si arrintan ay idinka caawiyaan shacabka waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan oo wax kasta oo dadka dhib ku ah ama iyaga haligaadooda kuwaas oo kale inay noo soo sheegaan meeshay marayaan caruurteen iyo gabdhaheen baan badbaadinayna anagu annaga kan xamar ka yimi iyo kan boosasa jooga iyo kan hargeysa waa isukaaya mid wey qof soomaaliya inaan badbaadina xaq u lehna waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka bari xuseen cali maxamed oo u waramayey wariyaha radio ergo yuusuf shire waa tahay dhegaystayaal waxaa inoo soo socda barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo weliba barnaamijka gobaad balse aynu ku horeyno xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha idaacadda ergo oo maalin walba qayb ka ah baahinta idaacadda ergo waa kan maxamed cabdulqaadir socdaal oo inoo soo jeediya
dhegeystayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka hadalhaynta dhegeystayaasha radio ergo oo aad maalin walba aad ku dhegeysataan idaacadda iyada waxaan barnaamijkaasi ka wareysanay cabdixamiid cabdicasiis oo badan aba isha ku haya codadka ay noo soo duuban dhegeystayaashayaga cabdixamiid bal kusoo dhawow qodobada ugu muhiimsan ee dhegeystayaasha ay ka hadayaan aad baad umahadsantaa maxamed haddii aan fiirino waxyaabaha ay dadka hadlayaan toddobaadkan iyo baryahan haddeer waxaa ugu badan roobabkii oo meelo meelo badan ka bilowday wadanka marka roobabka gugib bay sheegayaan waxaana soo wacay cabaas cabdi oo joog wallan weyn wuxuu noo sheegay in ay bilaabatay in uu roobka bilowday marka aan rajeynaya in uu yacni wax badan ay sii helaan baryahan
insha allah bal aan dhegeysano codka cabaas
asalaamu calaykum magacay waa cabaas cabdi yuusuf oo jooga degmada wallaweyn alxamdulilah roob baa noo da-ay ilaahay xamdigiisa roob ba-an roob farbaan noo da-ay waana mahadsantihiin radio ergo
ma jiraan dad ka hadlaya deegaanada qaar roobabaa ka da-ay deegaanada deegaanada qaarna weli maaragtay roobab ka diin ma jiraan dad weli ka cabanaya biyayari iyo roobab la-aan maxamed haddii aan fiirino gobolada dhexinta badan dadku wax roob noo sheegaya inta badan ma arkin dadka waxay sheegayaan in ay abaartii biyo la-aantii iyo dhibaatooyinkii bini-aadanimo ay weli haysato marka waxaana soo wacay cali khaliif oo isagana joogo docoley wuxuu noo sheegay in ay biyo la-aantii ee weli dadka saameyn ku yeelanayso dhibaatadii haraadkii iyo kulaalka jilaalka weli hayo ayna rajeynayaan roobkii inay mardhow deegaanada gobolada dhexe marka waxay rajeynayaan inuu roobkii oo meelo badan ka bilowday inuu ayagana waa tahay dhegeystayaal bal aan yaro dhegeysano codka cali khaliif asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu radiyoku magacaygu waa cali khaliif oo kusugan degmada duxol ee gobolka galgaduud deegaanadan waxaa ka jira biyo la-aan baahsan iyo haraad aada u daran oo soo wajahay dadka shacabka ku dhaqan deegaanadaasi kadib markii la waayay xilligii roobka la filayay roobkii dilbacay xaalado adag ayaa ka jira deegaanka biyuhu aada ugu daran yihiin iyo nolosha kutuba xooluhu aada bay u jilicsan yihiin nigeria ilmihii wuu daadshay oo ugu adkaysana badnaa aad buu uqubaa ilmihii hal waliba marka ilmaha dhasho hore uga dhaqaaqaysaa waxaa kaloo jira xooluhu aad bay u jilicsan yihiin raashinkii ama dadka ahaada udiyo ahade waa gabaabsi marka xaaladaas oo kala duwan baa ka jira deegaano fara badanna aad baa looga soo dheelaya biyo la-aantu ay aada u hayso iyo haraadku xoolahii biyihii aad bay maalin ma u qatinayaan maalin walba dadkii biyada waxay rabaan biyo inay helaan biyuhuna way adag yihiin marka xaaladaas kala duwan baa kasir deegaanadaasna waxaa kamid a midima cadde laasaberi qofsaar labagoys dhafar riyaale saaxilibiley laasbuur iyo amaad iyo deegaano kaloo fara badan oo aada xaaladooda looga soo dayray dulaanta ka jirta marka haddii asbuucan soobaryahan sooda lagu sahayo aan halkaa roob ka deyin xaalad kala kala duwan baa laga filayaa ilaahay baana mahad iskale oo isagu roobka haya marka waxaan dheeran xaaladahaas oo ilayaa ka jira deegaankan marka deegaanka deegaan ballaaran weeye alcol biyadana ku yaala halkaa ceelbiyoodna culays aada u daran baa saaran laftigiisa oo biyaha deegaanadaas looga qaadayaa iyagoo biyaha
markaan ka baxno roobabka deegaanada u ka daay iyo deegaanada weli maaragtay abaarta ay ku dambeyso roobab aana ka diin mawaadiicda kale ee dhegeystayaasha aan lagala hadlayaan waxaa kamid a waxaa kamid ah dhegeystayaal soo wacad balduweyne dhegeystahaas wuxuu noo sheegay in ay ku qabaan dhibaato badan e b c da lacagta taleefonka lagu diro marka wuxuu noo sheegay in ay adeegyada yaryar iyo markay qaarkood lacagta soomaaligainaysan helin waxay noo sheegaya marka dadkan in ay lacago qaar haystaan laakiin aysan lacagtooda waxba u tarayn yani dadkii ilan ganacsatadii iyo meelihii inta badan kaashka lacagta lagama qaato dadkii badanaa waxay u bedesheen lacagtii mobeelka marka wuxuu leeyahay dhibaatooyin badan baa kala kulnaa marka cabdifataax joog baldaweyne wuxuu noo sheegaya dhibaatooyinka ay kala kulmaan lacagtan
bal aan isla dhegeysano cabdifataax assalaamu calaykum aniga waxaa la yidhaha cabdifataax waxaan joogaa magaalada beledweyne waxaan mudaharaad ka ahay waan kasoo horjeedaa lacagta la yidhaha h c balas aniga ummadda soomaaliyeed ka mid a oo ku nool gobolka hiiraan waxay nabaad buuriday irsaaqadii dhammeed waxay nabaad buuriday barakadii waxay nabaad guuriday masaakiinta waxay qaadan lahayd waxay nabaad guuriday howaha adeegyadii hoos lacagtaas hormuud ay nagu keento e t c balasa anigoo cabdifataaxo gobolka hiiraan jooga aan kasoo horjeeda ummadda soomaaliyeed aan ila siman wasalaamu calaykum waraxmatullah
waa tahay bal aan isla fiirino dhegeystaha ugu dambeeya aan siin doono fursadda cabdixamiid mal inoo taaba intaana codkiisa u guda gelin dhegeystahaasi waxa uu ka falcelinaya ama u ka hadlay dhegeystahaasi waxa waaye dhegeyste kasoo falceliyey sheekada amal marka wuxuu noo sheegayaa waxa uu ka faa'iideystay iyo waxyaabaha u ka bartay sheekadan wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlayaa fayadhowrka iyo sidoo kale wuxuu ka hadlayaa wuxuuna baa ku dirayaa ganacsatada soomaaliyeed uu sheegayo in ay inta badan ka taxadaraan in ay waddanka soo geliyaan waxyaabo oo dhacay ama waxyaabo oo ay u jeedaan in ay tayo fiican lahayn waa tahay bal aan isla dhegeysano cali baashe oo maaragtay ka fal celinaya sheekada amal oo toddobaad walba maalinka jimcaha aad ka dhegeysataan idaacadda ergo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cali baashi oo jooga magaalada cadaada ee gobolka galgaduud waxaan dhiirigelin waxaan dhiirigelinayaa barnaamijka amal oo teedhowrka lagu dhowrayo ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay dalka iyo dadka waa u keeninina wax tayadoodu ay dhacday fadlan mahadsanidin okay cabdixamiid bal hal mar waxaa inoo faahfaahaysaa dhegeystaha u baahan inuu lasoo xiriiro hadalhaynta dhegeystayaasha lambarada uu wici karo oo kale iyo
haddii uu haddii aada u baahan tahay in aad lasoo xiriirto barnaamijka hadalhaynta waxaa codkaada noogu reebi kartaa nambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban waxaana fursad u helaysaa inaad duubto inaad duubto codkaada si fursad u hesho inay maaragtay dad badan aragtidaada ay helaan anagana aan falcelintaada aan dhageysano oo aan ka faa'iidno waa tahay cabdixamiid waa mahadsan tahay waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka hadalhaynta dhegeystayaasha anigoo maxamed cabdiqaadira waxaana barnaamijka inoo soo diyaariyay islamarkaasina aanu ku wareysanayna cabdixamiid cabdicasiis oo alaaba isha ku haya aragtida dhegeystayaasha raadiyo ergo tan iyo intaan barnaamijkan barnaamij lamida ku kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaha inoo joogto xubinta hadalhaynta dhegaystayaasha oo aad kala socoteen idaacadda ergo haddaba haddii aad doonayso inaad ka warbixiso xaaladda deegaankaada haddii aad doonayso su-aal caafimaad inaad weydiiso dhakhaatiirta ama barnaamijka dhakhtarka raadiyaha dhakhaatiirta martida ku ah haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka ama aad danaynayso barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno arrimaha tahriibka ama barnaamijka tacab oo aynu uga hadalno arrimaha beeraha waxaad nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan kusii guda jirnaa barnaamijka iyagii maanta ee radio ergo haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tiknolojiyadda oo inoo soo jeedinayo wariye cabdixamiid cabdicasiis
kulanti wanaagsan dhegeystay kusoo dhawaa barnaamijka teknolojiyadda ee radio ergo oo aan kula socodsiinayo anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah sida carruurta looga ilaaliyo booqashada boogaga ay ku jiraan warbixinada dhibaatada u horseedi kara facebook oo ballanqaaday inuu tirtirayo iimeelo iyo furayaashoodii oo ay ciwaanadooda ku buuxsadeen isticmaalayaasha cusub labadaas qodob iyo falanqayntooda ayaan kuu haynaa waxaana igala qayb qaadan doona cabdiraxmaan taysiir nidaamka shaandhaynta xogta ay boga internetka ka daalacan karto carruurta ayaa soo jiray sanado badan laakiin waalidiinta ayaa badanaa ku baraarugsaneen fursadahani waxaa hadda soo baxay jiil cusub oo agab teknolojiyad ah oo ay waalidiinta ku xakameyn karaan waxyaabaha ay carruurtoodu daawadaan nidaamyadan ayaa waalidiinta u fududeeya in ay si fudud u kormeeraan isticmaalka internetka waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo waxyeelada ay baraha bulshada ku yeelan karaan carruurta waxaana muhiim loo arkaa in waalidiinta awood loo siiyo xakameynta waxa ay carruurtooda daawadaan iyo wakhtiga isticmaalka internetka inkastoo waalid walba uu rabi lahaa in carruurtiisa ku mashquulaan waxyaabo kale oo aanay dhibaato kusoo gaari karin haddana way adag tahay in gebi ahaan laga joojiyo isticmaalka internetka cycle disney iyo coala safe tusaale ahaan waa adeegyo sheeganaya in ay awoodaan taleefanada waalidiinta ay ka xakameyn karaan sida carruurta ay u isticmaalaan khadka iyagoo adeegsanaya barnaamijyo casri ah adeegyadan cusub ayaa awood siinaya waalidiinta in ay kala shandheeyaan sida ay carruurtooda wax uga daawadaan ugalana soo degaan ama dadka ay kala xiriiraan aaladaha wifi-ga adeegyadan ayaa sidoo kale ku siinaya fursado kala duwan oo ay ku jiraan in aad xiriiri karto barnaamijyo ama bogo gaar ah sidoo kale aad taleefankaada ama kombyuutarkaada internetka ka xiri karto si ay carruurta u helaan xil waxbarasho ama xil jiif waa tahay haddeerna waxaa stuudiga ila fadhiya cabdiraxmaan taysiir oo ah soo saaraha barnaamijka teknolojiyadda taysir waxaan ku weydiinayaa dhibaatooyinka hadda ka sheekeenay mis leedahay dadka soomaaliyeed waa way wajahayaan ama way qabaan aada baa umahadsan tahay cabdixamiid dadka soomaalida marka la fiiriyo laba noocee horta ay noqonayaan Mhm.
ama saddex xataa waa dhihi karnaa Mhm.
dad waa dadka qurbaha jooga oo badanaa waxa adduunyada kale oo ka jira oo horumar tiknolojiya ah ay saameyn ku yeelanayaan midna waa dadka magaalooyinka waaweyn degan sida caasimada magaalooyinka kale kusoo dhadhow Een, dadna waa dadka een, meelaha adeegyada tiknolojiyada ee gaari kara iyo aaladaha ay kooban yihiin marka markaa fiirino marka een, bulshooyinkaas hadda caruurta markaa fiiriso waayadii hore wixii lagu ciyaarsiin jiray iyo hadda waxa ay aaladaha ay ku ciyaaraan aad ay u kala duwan yihiin sababta adduunyada ay hadda uga qeylinayso oo waalidiinta ay isugu dayayaan inay u xakameeyaan een, caruurtooda waxay ka dhex sameynayaan internetka waxa waaye aaladaha hadda caruurta lagu ciyaarsiiya waxay noqdeen kuwa internetka ku xiran taleefanada casriga ah ee taabashada ku shaqeeyo ibadyada waxa la dhaho ee, taableedyada Een, marka qaarkood kombyuutarada xataa ay ku ciyaaraan oo oo waalidiinta markay arkaan oo mobeelada meel uga tegay Een, baaswirada ay yaqaanaan ee, furayaasha lagu galo Een, ama maxaa la yidhahdaa siyaabo kale ay u maamulan karaan aaday waxay u jecel yihiin geemamka inay ciyaaraan inay youtubeyada ka daawadaan caruurta waxa ay ku ciyaaraan tv-ga xataa caruurta waxaa laga yaabaa hadda inaysan sidaas u xiiseen oo Mhm, mobeelka ay right.
jecel yihiin marka si marka loo fiiriyo saameyn way ku yeelan kartaa maxaa yeelay een, caruur da- aada u da-yar oo aan aqoonin sida ay uga fiirsan karaan ama cawaaqibka waxa ay meesha ka dhex arki karaan maadaama noloshooda hadda waxay arkaan markay aada u daayar yihiin ay dhaqan ahaan baranayaan oo ay ku talax tegi karaan in Mm.
waxaa muhiima waalidiinta ay ogaan karaan een, inta ay isticmaalayaan internetka ilaa xad intee la eg ay ay wax sameyn karaan ama ay wax arki karaan waxa soo gaari kara ma yihiin wax mas-uuliyad ahaan caruurta ay xamili karaan ama garaad ahaan een, anshax ahaan dhinacyo badan marka laga fiiriyo marka arun oo horta adduunyada marka la fiiriyo walaac weyn ku haysa Okay.
waaye laakiin soomaalidana si inay u saameysay u badan tahay Mhm.
maadaama internetka iyo tiknolojiyada iyo aaladahaas ay aada u shacbaxayaan
facebook ayaa qirtay in uu si ulakac ahayn uu u aruuriyey iimeylada iyo furayaasha in ka badan hal milyan iyo shan boqol oo qof iyadoo aanay isticmaalayaashaasi bixin ogolaansho shirkadda facebook ayaa weydiisatay dad cusub ee iska diiwaangelinaya saddexdii sano ee u dambeysay in ay bixiyaan ciwaanadooda iimeylka iyo furayaashooda waxayna qaateen nuqolka macluumaadkaasi facebook ayaa sheegtay in uu bedelay siyaasadda cusub si uu uga hortago in macluumaadka dadkaasi lagu wadaago internetka dhammaan dadka macluumaadkaasi uu facebook keediyey ayaa la wargelin doonaa in la keediyey xogtooda iyadoo sidoo kale ay shirkadu ballanqaaday in ay tirtiri doonto macluumaadkaas xogta uu facebook aruuriyey ayaa la aaminsan yahay in loo adeegsaday sida loo ogaado xiriirka bulsho ama shakhsi ee dadka isticmaalaya shabakadani fadeexa la xiriirto eedeymo iyo wadaagis xog oo ka dhan ah facebook ayaa soo badanaysa waayadadani taasina waxay sababtay in dad badan ay kalsoonidooda kala noqdaan shirkadan ama ay si taxadir leh u isticmaalaan Een, hadda mar kastoo shabakada bulshada aa ku jirto Mhm.
een, mar walba facebook iyo een, baraha kale bulshada waxaa ugu soo bandhigayaa dadka laga yaabo inaad taqaano Een, waxaan la isweydiiyaa sidee ku ogaadeen dadkan aad taqaano ama sidee kusoo bandhigaan een, tirada dadkan Mhm. marka een, tusaale ahaan hadda bogoga bulshada gaar ahaan facebook oo aan u maleynayo inuu yahay shabakada ugu ballaaran adduunka oo dhan soomaalidana kan ay ku badan tahay ah Mhm.
Een, waxaa jira meel uu kugu soo bandhigayo dadka laga yaabo inaad taqaano Mhm.
Een, oo ama sawirkooda ama magacooda adba waxa ay markaas eh, calaamada ka dhigteen uu meesha kusoo muujinayo marka ha su-aal isweydiin mudan waaye Een, qof laga yaabo inaad maalin meel ku kulanteen Mhm.
ama maanta marka aad meel tagtay xaflad aad Inaad tagtay aragto.
ama waxaad een, kulan kale isku aragteen ama sawiraad soo wada gasheen ama si unbaa waxaa idin dhex maray wax isweydaarsi waxaa laga yaabaa marka afar iyo labaatanka saac ee soo socda wixii ka dambeeyaba inuu qofkii kusoo kasoo mid noqdo dadka laga yaabo inaad taqaano Mhm.
ee facebook uu kusoo bandhigayo horta een, adduunyada horumarkay gaartay marka la fiiriyo een, ilbaxnimada macnaha in in tiknolojiyada laga gaaray heer waxaa la marayaa een, garaadka macnaha bini aadamka ay la tartansiiyaan aaladaha waxa inay ku aqoonsan karaan meeshaad joogto xiliga ee afar iyo labaatan saac waa lala socdaa haddii aad wadato telefoon saamaxaya macnaha in lagu jiheey iyo wax leh Mhm.
Een, sidoo kale waxaa lala socon karaa dadka aad maanta la kulantay inaa isku meel joogteen iyo in kale waxay fiirinayaan dadka saaxiibada idinka dhexeeyaan qofkan haddii aa wadaagtaan saaxiibo aada u badan wuxuu qiyaasanaa macnaha inaa istaqaanaan waxaa laga yaabaa wifi-ga isticmaashay een, internetka maanta isticmaashay ama maalmahan inuu qofkan isticmaalo oo sidaas daraaddeed uu kugu soo bandhigayo badanaa marka waxyaabaha ay fiiriyaan waxaa waaye meelaha laga shaqeeyo ama meelaha waxbarashada magaalooyinka ama dadka deriska ah iyo waxay fiirinayaan waxa ay isleeyihiin dadkan way isku soo xiri karaan laakiin cabdixamiid oo arrinta la yaab kale waxaa waaye markaa xaflad ka qayb gasho oo dad ajnabi ah iyo dad soomaali ah iyo dad kala duwan ay meesha joogaan waxaa laga yaabaa inuu kuusoo sooco keliya dadka soomaalida ah oo uu kuusoo bandhigo marka taasna waxaa waaye wax aad u maxaa la dhahaa horumar ah inkastoo ay noqon karto sawirada la galay wejiyada dadka oo uu aada u xasuusan ogyahay iyo waxyaaba lamid marmar usii dhiibtay facebooka inaad inaad qof soomaalida tahay iyo
qadaada iyo meeshaa joogto wadankan ka timid ama hadda joogto wax lamid a marka waxyaabahaasna waa laga yaabaa inuu inuu ku fiirinayo soomaalida laakiin hadda aada waxaa ugu badan oo in laga taxadaro u baahan bogagan waxaa la yidhaahdaa wax kastoo aa ku wadaagto weligood meeshaasay ku jiri doonaan xataa marka aad tirto marka dadka qaar waxay u malayn karaan marka aa wax qaldan samayso oo ama wax ku xadgudbayo gaar waxa ulahaanshahaga ama brivacygaaga markaad samayso oo aad ka qoomamayso istiraahdo ka noqo ama tir ama gafkaagii sax mar walba wixii aad samaysay meeshay oolayaan maxaa yeelay xokeediye ay ballaaran ay leeyihiin ayaga xaggooda marka ayagaa maamulka iska leh adiga waxaa maamushaa keliya waxa adiga arki karto aa laga yaabaa marka mar walba way kaa dambeyn doonaan dadka marka waxaa arkaysaa inay wax badan oo ama amnigooda dhibaato u keenayo ama sharaftooda dhibaato u keenayo ama beri markay dhintaan aan fiicnayn in lagu soo xasuusto inay hadda wadaagayaan ayagoon ka fiirsanin marka arrinta oo ayadana gaar wax ulahaanshaha iyo in qofka u xadido waxa ay tahay inay dadka ogaadaan iyo waxay tahay inuu gaarkiisa u haysto oo sir ah inta badan ma laga taxadaro taxadar la-aantaas marka waxay hogaamin kartaa hadhow in caqabado kale mustaqbalka ka yimaadaan wuxuu ahaa tasiir oo ila qayb qaadanaya barnaamijka teknolojiyada aad buu mahadsan yahay barnaamijkana intaasuu inagu dhan yahay tan iyo kulanto dambana waxaan idin rajeynaynaa sidaasi nabadgelyo
iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo ay soo saartay soona jeedinayso leyla cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu kaga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxaanu kaga hadlaynaa sida haweenku ay kaga qayb qaadan karaan dibu eegista dastuurka soomaaliya oo howlihiisu ay socdaan haddaba dood arrintaa ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diyaarisay wariyaha raadiyo ergo xamdi xasan yuusuf doodayada waxay ku saabsan tahay oo aan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa ma jiraa door muuqdo ay ku leeyihiin haweenka arrimaha dastuurka iyo dib weegistooda oo hadda socota iyo sidoo kaleentood dastuurkan hadda qabyada ah bilowgiisii door wanaagsan ma kasoo qaateen dooda waxaa igala qaybgeli doona haddii allaha awoodala laga helo oo marti iigu ah kaafiye cabdulaahi naaleeye oo ka mid ah la taliyaasha dhinaca arrimaha jendarka ee wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya sidoo kale waxaa qayb ka ah oo dooda igala qaybgeli doona nicmo maxamed tigow oo ayadana muddo kusoo dhex jirtay arrimaha haweenka een haddana ka mid ah dadka inta badan arrimaha dumarka iyo sidoo kaleentood dhinaca siyaasadda u dhun daloola sidoo kale waxaa igala qaybgeli doonta dooda nasteexa cabdi maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay kuna nool magaalada muqdisho dhammaantiin soo dhowaada waxaan ku bilaabi doonaa su-aasha koowaad kaafiya ma jiraa door muuqda oo hadda ay ku leeyihiin dastuurkan dib weegistiisa haweenka waa mahadsan tahay xamdi haweenku mar walbaba door muhiima ayay ku leeyihiin dibogis dastuurka inay ka qayb qaataan bilowgii haddaan aadnana door way ku lahaayeen lama dhihi karo doorka oo macnaha boqolkiiba konton way qaateen laakiin door muuqda way ku lahaayeen in saameyn badan ay ku lahaayeen haween badanaa jiro kasoo kaambeyn garaynaya dastuurka in ka qayb qaataan qoraaladiisii ka shaqayntiisii ra'yiyi badan ku lahaa aptinow de roolkooda wuu jira inkastoo uusan ahayn sida loo baahnaayo xadkii loo baahnaayo aysan dumarku ay kaalintooda soo buuxin haddana dumarku way ka qayb qaataan dib eegista dastuurka shootingisaa jirto oo dadku oo dumarka dadka dhan oo society-ga dastuurka looga baahan yahay ah een waxaa la sameeyaa wacyigelin een dumarka waxay ku jiraan dadka wacyigelinta loo sameeyo dastuurka la baro trainada la siiyo ee ayagana dadka sii bara oo oo dib inta u noqda dadka bara waana dadka ugu xooga badan ee markay serious u qaataan dadka wax ha dadka wax badan gaarsiin kara gobolada kuwa jooga een maamul goboleedyada muqdisho dhammaan nicmo ayaan siinayaa een ogaantaada een hadda waxaa socoto dib u egista dastuurka lagu sameynayo een kaafi waxay leedahay waa uu jiraa adiga maxay kula tahay waa mahadsantahay xamdi ee, waan ku faraxsanahay inaan doodan ka qayb galo maanta marka aragtideedu waxay tahay in haweenku doorkooda uu aad u liito oo dib u eegistaas aysan ka qayb galayn waxaa sidaas barbar socota haweenka kale ee civil society-ga ka shaqeeya oo kale iyo si guudba markaan u dhahno dastuurka ilan wuxuu quseeyaa soomaalida wuxuu wax ay tahay inay ka ogaadaan xuquuqaadka ayaga uu dastuurku siinaayo ha noqoto arrimo siyaasad ha noqoto arrimo ee, so- ee, bulsho ha noqoto ee, xuquuqaad kale iyo waajibaadka ayaga ay leeyihiin ee, ee, haweenku marka ma inta badan waxaa u malaysaa inaysanba ogeyn ee, dastuurka iyo wuxuu asaga ku shuqul leeyahay iyo wuxuu ayaga u qabto ee, ilaa heer waxaa jirto aysan dastuurka aragti qaldan ay ka aaminsan yihiin marka wacyigelinna aysan helin marka anigu waxaan aaminsanahay in haweenku ay ay dagaal ay ugu jiraan ay weli laakiin ay la-yihiin bo- intii la rabay boqolkiiba soddon maaha limidka laakiin boqolkiiba konton xataa waan rabnaa inaan gaarno oo awoodeenun way gaarsiisan tahay laakiin waa lanala riixayaa oo intaas badan looma oga nicimo waxaad sheegtay guddiyadoo kale inuu aysan door fiican ku lahayn Een, gabar guddoomiyana way joogtaa iyagii baana hadda d- dastuurka gacanta ku hayo oo dib-u-egista ku sameynayo Een, iyagoo gabadhaas kaashanaya miyaysan samayn karin haweenku M- masiirkooda iyo waxa ay damacsan yihiin ay uga qayb qaataan Een, miyay dad kale ka sugayaan waa mahadsan tahay horta ee, gabar guddoomiye ku-xigeena hadda ayaa meesha joogta Een, sidaan wada ognahayna dagaalka iyo juhdigay ku tagtay qof walba way u caddahay oo waxa uu iska ayada u qalantay oo la dhahay iska qaada positionkan la dhahay maysan ahayn de positionkiina intii lidinku tagalay waa haysataan oo aamusa lay- oo meesha lagu qancinayo sidaa baayay sheegtay kaafiye hadda haddii ayada meesha joogto een, waa run annaga dhan waynoo wada joogtaa oo gabar bay matalaysaa gabdho badan oo waxaan u baahannahay meesha kasoo muuqda oo sida raggu ay ugu badan yihiin oo kale mise numberka ay haweenku ay- ay- raggu ay haystaan inay gabdhuhuna ay helaan waayo waa loo wada siman yahay waxaa ayadana dooda qayb ka ah een, nasteex cabdi maxamuud Een, nasteexo dhallinyaradaad ka mid tahay een, gabdhaha waxbarta weliba ah idinku ma samaysaan in aad kambeyn u gashaan inaad howlahan socda ee dib u egista dastuurka aad qayb ku yeelataan gabar kastaa way jeclaan lahayd in codkeeda ka mid noqdo dastuurka soomaali loo yegleelayo laakiin saa ognahay dowladda waxaa lagu imaadaa xeer hoosaad xeer hoosaadkaasna yacni representative waxaa u tahay qabiil qabiil kastana wuxuu aaminsan yahay genderka yacni ninka ragga inuu wax usoo saari karo taasna waxaa loogu bixi karaa in eh, dumarka si gaara iyadoona ahaynin by kalaanka four point five ay samaystaan network oo dowladuna ay aragto yacni dumarkaasi hadda waxa meesha ka maqan waxay tahay dumarkii oo isku xirnayn iyagoona lahaynin een, shabakad oo dumarka ku midaysan yihiin taasna waxay qayb ka tahay inay dumarka rool ku lahaynin eh, constitutionka soomaaliya kaafiya baan ku laabanayaa Een, ka wasaarad ahaan ma samaysaan kambeyn ah in dumarku roolkooda uu muuqdo een dumarka waan fiirinaa roolkoodana een waa waxaa dad dadaab loo shaqaaleeyay inay dumarku ay meesha ka muuqdaan oo dumarku ay kaalintooda qaataan ay dumarku campaign gareeyaan een xaqiiqada la ogyahay ma ahan dumarku meesha ka maqan yihiin only keliya ma ahan dib uugis dastuurka totally wadanka dhan ay ay- ay out of ka yihiin waxbarashada marka la joogo gabdhuhu iskuulka way dhigtaan waa macnaha wiilasha way la dhigtaan een researchka u dambeeyay UNDP sameys waxay ahayd labaatan lix boqolkiiba inay gabdhuhu isku- waxna aqriyaan soomaalida waxna qoraan meesha raggu ay ka tahay een, soddon iyo lix adminis boqolan ay naga sarreeyaan toban so saasay tahay laakiin markii iskuulka la dhameeyo gabdhuhu xaggey aadeen xaggey noqdaan that's questionka in la- in la isweydiiyo la rabo waay raggu waxay horey u socdaan waxay noloshooda hore u raadsadaan laakiin dumarku guriga ku noqdaan taasaa waxaa keenaysa in dumarka uusan involve badan ku leh aysan aware ahayn aysan wax badan fahmin aysan wax badan nolosha ka ogaan karin the second thing waxa waaye hala shaqeeya markii la dhaho babliga kasoo tag brefatka hala imaado brefatka yaa jooga yaa ka shaqeeya ragaa ka shaqeeya wadanka xisbiyaa ka jira waxaa ka jira een, soddon iyo afartan iyo kow xisbiyaa jira hal xisbiya gabar hogaamida ah yaa naga reebay dadka maxaa wax ula qaybsan weyne hadda waa laga guuray qabiil iyo bor point five iyo waa laga guuray qof iyo cod markay tagto xisbina aada lahayn intee kusoo hiranaysaa Een, qof kastoo soomaaliya responsibility ka saaran then waxa waaye dowladdu wax dhan ma ka fargarayn karto lagama sugo dadku inay dowladdu wax kasta ka sugaan maaha waa inay ayagu isku dirsadaan responsibilitygan cid walbuu saaran yahay dowladdu ga- wax- sharciyada dadka u dejisaa way way haagtaa they guard them laakiin wax walba ayad maaha nalgurayn karto security-ga in dowladda gabadha bis laga sugo maaha dadka inay qabsadaan waaye waxaa waaye gabdhuhu inay qof sugaan ma aha waa inay naftooda u istaagaan niciman siinaya nicima see lagu heli karaa dumar iyagu ay ka soo go'do cududooda iyo maskaxdooda iyo muruqoodana bannaanka keeno si ay qayb uga noqdaan arrimahan hadda socdo ee ay qayb ka tahay dibogista dastuurka waagii hore horta xilligii hore iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeya oo aysan gabadha guri aysan kasoo bixi jirin ee, wax badan aysan fahamsanayn laakiin hadda waxaan ognahay in haween badan oo aqoon-yahano ah oo cilmigii siyaasadda iyo culuum kala bartay diyaarna u ah in ay wadankan iyo dib u dhiskiisa iyo horumarkiisa ay qayb ka qaataan ururada ugu badan oo hadda jiro waxaa hogaamiya gabdho oo ayagu ay ay wadankan iyo nabadeyntiisa kasoo qayb qaatay Een, waxay ila tahay si lagu helo gabdho oo oo door ku yeesha mise ka qayb qaata een, dastuurkan dib weegistiisa Een, waxay la tahay in wasaaraddu haweenku ee, ay shaqadeeda ay gabtay ay ay xoojiso ay samayso een, tiro haween ah oo la mid ah kan rag oo inay kusoo darto een, ee, gudiyada ee, dib weegista ee dastuurka hadda loogu talagalay oo dhisan in lagu soo daro Een, ee, maamul goboleedyadu sidoo kale waa inay ergooyinka inta u jooga inay ay- ay- ay kusoo daraan haween u matala oo uga qayb qaata intaas markaan helno nambarkaas markaan helno oo raggii aan la sinan oo aan wax la qaybsano waxay la tahay inta kale hooyada yaanyada miiska ku gadaysa ilaa midda een, ee, cajiinka gadaysa inaan gaarsiin karaan haweenku ay gaarsiin karaan oo wax badan dastuurka iyaga laftarkooda ay usii sharxi karaan laakiin laba iyo saddex oo number inta meel la shaqaaleysiiyo la fariisiiyey ilama aha in wax badan ay maxaa lalahay ay ka qayb qaadan karaan dib ueegista dastuurka yacni dumar badan sida lagu heli karo waxay tahay in wasaaradda dadka ay fahansiiso oo dastuurkan wuxuu yahay ay fahamsiiso dadka soomaaliyeed khaasatan dumarka way ogyihiin shareecada laakiin marka dastuurka la dhaho waxyaabo oo kale inay qalbigooda soo gasha muhiim ah. soo haddii wacyigelin badan la sameeyo dadka diyaar ay u naqanayaan aad baad umahadsan tahay Een, kafiya een, siday tahay qaabka ugu sahlan ee dumarku ay samayn karaan marka iishuu gabdhaha gooni loo yimaado gabdhuhu ayagaa isfaquuqa societygu waa iska faquuqaan qofka hadduu isfaquuqan lama soo jiidi karo xaqiiqada markii laga hadlo dumar aan nahay runta inaan isku sheegnaa fiican iyagaa waxay iska dhigaan outside gabdhuhu yaas outside iska dhigin dadka ha soo dhex galaan dadkan ha u sheegaan inay leesiiman yihiin waxan inay xaq u leeyihiin in meeshaan cidna ma kala xigto qofna wax gooniya ma laha waxaa waaye waa waa waa waa dastuurka wadanka een, dastuur keliya maaha shaqooyinka meel walba dadka ula simanaa so inaan isfaquuqna maaha inaan cid wax ka sugnana maaha so as long as ga- dumarku ay aaminsan yihiin in da- ay qof sugayaan waa laga taga cidna ma sugayso that's the realityga laakiin as wasaarad ahaan dastuur ahaan we do inaan dumarka focus gooni saarno inaan dhiboodi gooni qabano in oo awareness-kana gooni loogu sameeyo la talintana gooni loogu sameeyo midda kale wadamada oo siyaasada dumarku ay ay involve ku leeyihiin ama go-aamada ay ku leeyihiin ama saamaynta siyaasada ay dumarkoodu leeyihiin horumar badana kamid wadanka rumaan la dhahaa Ru- ruwaane la dhahaa kamida ruwaanda dumarku waa bo- waa boqolkiiba lixdan iyo toddobo raggu meesha soddon iyo lix ka yihiin dumarku iyagaa waxaa laga rabaa commitment ah inay la imaadaan dadka dalka inay ula siman yihiin hagaag dhegaystayaal barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe intaanu ku kulmi doono nabadgelyo
allahayow maxaa iga qabsaday allahayow maxaa iga qabsaday waan qarsanaaye mooye muxuu jirka qalijacay maxaan qamuuyooday maxaan qamuuyooday allahayow maxaa iga qabsaday allahayow maxaa iga qabsaday waan qarsanaaye mooye muxuu jirka qalijacay maxaan qamuuyooday maxaan qamuuyooday maxan jirka ku qaroway maxay riyooy qaladay maxan jirka ku qaroway maxay riyooy qaladay indhaha markana kala qaaday qof bayla ma joogtee maxan jirka ku qaroway maxay riyooy qaladay maxan jirka ku qaroway maxay riyooy qaladay indhaha markana kala qaaday qof bayla ma joogtee soo naxdin qacmaanura soo ilmadu imeeqoy soo naxdin qacmaanura soo ilmadu imeeqoy tala iga qaluucane soo naxdin qacmaanura soo ilmadu imeeqoy soo naxdin qacmaanura soo ilmadu imeeqoy tala iga qaluucane suu qalbiga kama ooyo jirircoy maqaadi jirircoy maqaadi jirircoy maqaadi jirircoy maqaadi suu qalbiga kama ooyo jirircoy maqaadi jirircoy maqaadi jirircoy maqaadi jirircoy maqaadi qalbiga kuu rabay haddaan isqaban weyne qalbiga kuu rabay haddaan isqaban weyne hadaad qaraar gaadhay hadaad qaraar gaadhay qalbiga kuu rabay haddaan isqaban weyne qalbiga kuu rabay haddaan isqaban weyne hadaad qaraar gaadhay hadaad qaraar gaadhay hadaad tala qorshaysay inaad qariga tuurto hadaad
erkawa erkadani erkawa wa